asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habe wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka hawreeyga wararka afar labaatanka saac raadiyaha dalsane magaalada muqdisho
warkaalkaalekaalekaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodio hesnaa ifajigan ayaa laga rabaa
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan waa habeennimo isnaa taariikhdan waxay ku beegan tahay saddex labaatanka bisha shanaad ee mey laba kun labaiyo labaatan qodobada caawa ugu waaweyn ee barnaamijka wareega aan kusoo qaadan doonaan waxaa qeyb ka noqon doona madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maanta si rasmi ah xilka waxa ugu wareejiyay madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud kadib munaasabad ka dhacday madaxtooyada villa soomaaliya labada dhinacba kulbada ay jiideen aad maqli doontaan waxaa kaloo idiin soo gubi doonaa madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ka hadlay ciidamadii eritriya loo qaaday isagoo sheegay in markaas tiradu ay dhan tahay shan kun ayna diyaar u yihiin in dalka ay kusoo laabtaan sababihii u maqnaayeenna faahfaan ayuu ka bixiy waad maqli doontaan saaxiibaal sidoo kale waxaan idiin soo gudbi doonaa madaxtooyada villa soomaaliya waxaa ka socda mashquul aad u badan madaxweynaha xasan sheekh maxamuud waxaa la sheegayaa inuu wado holatasho kala duwan oo ku aadan magacaabista ra-iisul wasaaraha xilli maantana uu magacaabayo ama magacaabay dhowr markaasi xilal oo ugu horrey xeelka agaasimaha guud ee madaxtooyada ilaa soomaaliya ku-xigeenka iyo la taliyihiisa ayuu magacaabay magacyada shakhsiyaadka la magacaabay iyo halka ay kasoo kala jeedaan ayaan soo kale idiin soo gubi doona waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkeena qayb ka noqon doona musharaxa markaasi ama siyaasiga daahir maxamuud gelle ayaa ka hadlay xoroojinta maanta isagoona markaa labada dhinac bogaadiyey waxaa kaloo maqli doontaan oo barnaamijkeena caawinka kusoo gubi doonaa saaxiib yaal xildhibaanada golaha wakiilada maamulka somalilan ayaa maanta fadhi ay yeesheen waxaa ka dhasha buuq iyo gacanka hadal xildhibaana qaar isku dhex qaadeen maxay tahay haddaba sababta dagaalka xildhibaanada wakiilada ee somalilan warbixin arrintaas ku saabsan ayaad maqli doontaan xildhibaan baalle ibraahim cabdi oo ka mid ah xildhibaanadii lagu soo doortay ceelwaaq ayaa ka hadlay arrimaha gobolka gado iyo jubbaland u baahan tahay madaxweynaha cusub ee la doortay ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo baaq kala duwan u diray qodobadaasi wixii soo kalaad maqli doontaan oo qaybka wasaaraha soomaaliya oo dalka dib ugu soo laabtay kulmo kala duwanna la qaadanaya madaxweyne xasan sheekh waad maqli doontaan cabdihaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynaya anigoo cabdinaasirna waa idinla socodsiinaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadi ma taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isdullaynay ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
wanaag saaxiibyaal habe wanaagsan ayaan hawdin kalayahay barnaamijka hawreega wararka afar labaatanka saacraad ee hadalsan ee magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybaha ugu horreya barnaamijkeena caawa ayaan gudagelaynaa waxaan ku bilaabaynaa saaxiibyaal xil wareejinta dhinacyada ah, dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maanta si rasmi ah waxa uu markaas xilka uu kala wareegay madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo munaasabadda heerkeedu sarreeya oo ka dhacday madaxtooyada qaranka waxa uu xilkii ama xilka madaxweynaha kala wareegay madaxweynihii sagaalaad ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ugu mahadceliyey walaalkii ma- madaxweyne xasan waa markaas maxamed cabdulaahi farmaajo hogaamintiisii dalka dadaalkii uu geliyey dowladiska iyo horumarinta dalka madaxweynihii sagaalaad ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ugu mahad ayaa ugu hambeliyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilka madaxweynaha tobnaad ee jamhuuriyadda isagoon alle ugu baryey inuu u fududeeyo mas-uuliyadda culus ee loo doortay waxa uuna markaa shacabka soomaaliyeed ka codsaday inay si buuxda ay ula shaqeeyaan dowladda cusub madaxweynaha xil wareejin markaasi munaasabadda xil wareejinta madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa ka soo qayb galay guddoonka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi guuleed madax xilal sare ka soo qabatay dalalka iyo sidoo kalenta taliyaasha ciidamada qalabka sida iyo marti sharaf kale madaxweynaha xilka baneeyey ee sagaalaad maxamed cabdulaahi farmaajo oo munaasabadda hadaljeedinta markii hore qaatay ayaa ka- ay ku dheeraaday ka hadalka arrimaha ku saabsan ciidamada loo qaaday eritrea ee dowladdiisu intii xukunka heysay iyo waxqabadkii shantii sano ee lasoo dhaafay oo markaasi la yimid Eh, farmaajo ayaa waxa uu sheegay in ciidamadaas eh, tiradoodu ay dhan tahay shan kun waxaana markaa dalka sababaha loogu soo celin waayo uu ku tilmaamay inay ahayd in markaasi dalka marxalad kala guura uu ku jiray isla markaana ay ahayd arrin laga baaqsaday ama laga baaqsan karay haddii markaa la keeni lahaana ay dhici lahayd arrimo kale oo ay sa- uu ku tilmaamay in markaa siyaasadda ay ku milmilhayeen waxa uu kaloo ka hadlay arrimaha eh, nacafinta iyo sidoo kalente in xukunkii intuu hayay ee dowladdiisu ay soo celisay hawada soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay inay ku guulaysteen in baddii kenya ay soomaaliya muruggeli markaasi kenya murug gelisana ay dib u soo celiyeen isla markaana inta badan soomaaliya loo xukumay waxyaabaha kale oo ka hadla waxaa ka mid ah la dagaalanka al-shabaab uu sheegay in muhiim ay tahay in ciidamada dib loo soo celinayo ay qayb weyn ay ka qaadan doonaan dhinaca kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhankiisa ka hadlay oo markaa feelasha lagu wareejiyey dokumentiyadii isagoona markaa sheegay in waxyaabaha uu fahmi waayena dib ugu soo la- ugu soo celin doono madaxweynihii hore ee sagaalaad ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo haddaba waa kuwan dhinacyada oo markaa maanta munaasabadda xil wareejinta ka hadlay oo si faahfaahsan isugu mahadceliyey
alxamdulilaah ilaaha mahad iska leh oo maanta munaasabaddan taariikhiga ah aan xilka madaxweyne madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya aan ku wareejinayo madaxweynaha cusub oo la doortay mudane xasan sheekh maxamuud mudane madaxweyne ilaahay waxaan kaaga baryayaa xilkan culus inuu ilaahay kuu fududeeyo xilku waa meerto ee shan sano ka hor halkan aan taagnayn aad iigu soo wareejisay xog badan ay siisay faylashii dalka xogtoodii oo dhan ay siisay ay kow ka ahayd xogta ciidanka qalabka sida iyo weliba een, arrin aad muhiim noo ahayd markaas oo ahayd arrinta faylka badda dacwada muranka badda annaga iyo kenya nagala dhexeeyey maantana waxaan kugu wareejiyey sidaasoo kale xog aad u fara badan iyo faylal aad u fara badan oo ay ugu horayso xogta ciidanka xoogga ama ciidanka qalabka sida guud ahaan Een, ciidanka qalabka sida waxaa weeye oo ugu horeeyo een, ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo heerarka uu soo maray een, shantii sana lasoo dhaafay iyo tababaradii faraha badnaa aan u furnay ciidanka qalabka sida khaasatan waxaan rabaa inaan xuso ee ciidamo waxaa jira aad u fara badan oo tababar noogu maqan ay ugu horeeyaan ciidankii ugu badnaa aan dibadda dalka dibaddiisa aan geenay oo dhan shan kun oo hadda ee lagu tababarayo ama tababarkooda ku dhammaystay dalka eritrea ciidankaasi tababarkooda waxay dhammaysteen sanadkii lasoo dhaafay dhexdhexaadkiisii iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay inay saamayso mudane madaxweyne ciidankaas waa kuu diyaar waxaa loo tababaray ciidanka qaybahooda kala duwan Een, marka ugu horeysa waxaan rajaynayaa ciidankaasi inay soo noqdaan oo ay ka howlgalaan si ay dalkooda uga xoreeyaan ciidanka eh, uga xoreeyaan een, argagixisada al-shabaab ciidanka dhismihiisa waa socdaa waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan in lagu soo afjaro dhibaatada ay ciidanka shabaab iyo argixisada ay dalka ku hayaan waxaan kaloo aan kugu wareejiyey sida adi- adi- adigu aad igu wareejisay shan sano ka hor aan dib kugu wareejiyey in badqabka khayraadka dalka uu intact yahay sidii aan ugu imid oo aysan wax isbeddel ah aysan ku dhicin arrinta badda murankeedii inay soo afjarantay ay soo dhammaatay sanadkii lasoo dhaafay oo halkaas runtii aan aan ku guulaysannay Een, waxaa intaas dheer hawadii dalka inaan soo celinnay Een, hantida ummadda soomaaliyeed u dhexaysa hadday tahay dhismo iyo hadday tahay dhulba innaba ha yaraatee sideedii inay tahay oo cid milkiyad aan ku wareejiyey in aysan jirin waxaan kaloo kugu wareejiyey een, sh- sharcigii doorashooyinka waan ognahay waxaan soo marnay doorasho dadban oo aad iyo aad u dhib badan annagoo haysanna sharci dhammaystiran oo maybe laga yaabo in wax yar yar- yar yar laga bedelo oo in dalku u guuro shar- ee, doorashada qof iyo codka ah ama doorashada toosan si ummadda soomaaliyeed ama shacabka soomaaliyeed ay fursad ugu helaan si ay uga qayb qaataan dimuqraadiyadda dalkan arrinta somalilan waxay ahayd qadiyadda somalilan waxay ahayd iyo arrinta somalilan wax soo jiitamayey oo madaxweynihii kaa horreeyey aad ka dhaxashay adigana aan kaa dhaxlay iyadana u baahan ee dhammaystirka midnimada ummadda soomaaliyeed waxaan kaloo aan kugu wareejiyey ee codsi aan u dirnay ee, qaramada midoobe oo aan uga qayb galayno security councilka aan uga qayb galayno oo aan xareynay codsigaas labadii kun iyo siddeed tobanka Een, doorashana aan u gelayno labada kun iyo labaatan iyo afarta si aan aan maxaan ku rahdaa u fadhiisano kursigaas labada kun labaatan iyo lix- labaatan iyo shanta labaatan iyo lixda taasna waxa weeye waa legacy ama dhaxalreeb aan uga tegin ummadda soomaaliyeed bacdamaa aan eh, laga joogo konton iyo kow sano ka hor sidaan xorriyad u qaadannay aan- aan aan noqonnay xubin ka mid ah hal mar keliya Een, waxaa kaloo aan kugu daray qaabka ugu wanaagsan oo lagu eh, lagu soo afjari karo cunaqabateynta hubkana saaran ee, ama arm- arms embargaha iyada nafteeda waa kugu jirtaa arrinta i d-da waa ka wada hadalnay oo dee dalkan hadduusan dadka aysan lahayn i d number aysan lahayn number aysan lahayn haddee waxa weeye security wax u dhimaysaa ee, dhinac walbay dhibaato u tahay marka arrintaasna runtii meel fiican bay maraysaa oo waxaan rajaynaa inaad ee, dhammaystirto Ee, arrinta kale oo muhiimka ah oo ee, aan kugu daray xogta aan ku siiyey faylashaan ku siiyey waxaa ka mid ahaa deen cafinta iyada naftigeeda oo adigu aad soo bilowday oo aad heshiiskaas ee, labadii kun iyo lix iyo tobankii adigu aad la gashay world bank iyo i m f-ka annagana afar marxalad aan ka soo gudbinnay haddana ay harsan tahay marxaladdii ugu dambaysay oo insha allah hadday hawshan socoto waa hubaa inay soconayso aad wadayso dhammaystirkeeda uu yahay sanadka soo socda markaasna ay deen cafintii ee, meel meesha ugu fiican ay tegayso oo dalka laga cafinayo ee deymaha ee nalagu leeyahay oo soo taxnayd ilaa maalintaan xorriyadda qaadannay arrimahaasoo dhan waa dhaxal reeb ama legaysa aan idhaahdo waxaan rajaynayaa waxaan rajaynayaa insha allah in maxaan ku rahda ilaahay kuu fududeeyo shacabka soomaaliyeed ama dadweynaha soomaaliyeed waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo shantii sano taageerada ay taageereen iyo sida dhow oo soomaalinimada leh oo waaltinimada leh oo wadaniyada leh ay noola shaqeeyeen waxaana rabaa inaan la dardaarmo aan ku idhaahdo een, inaad la shaqaysaan madaxweynaha cusub ee, xasan sheekh maxamuud aan la shaqaysaan doorashadii way dhammaatay hadda waxaa la gelayaa wakhti shaqo shaqada uu haya madaxweynahana wuxuu u qabanaya ummadda soomaaliyeed saas darteed inaan ku garab galno aan u midowno aan ku taageerno maxaa yeelay waxaan nahay ee, dal ka soo kabanaya burbur aad u fa- ee, aad u qoto dheer aad u fara weyn saas darteedna hal qof iyo laba qof waxba ma qaban karaan shacabka soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan inay garab ku siiyaan madaxweynow aniga ka ahaantayda waa ku garab taagnahay ee, waxaan kaa ballan qaadaya inaan garab kuu siiyo gacan kuu siiyo ee, heer walbaba insha allahna waxaan kuu rajaynaynaa inuu ilaah kuu fududeeyo بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته madaxweynaha siduu u sheegay maanta waa maalin oo taariikhi ah oo u baahan in aad iyo aad loo xuso loona xasuusto madaxweynuhu si tartiiba oo nidaam ah ayuu igu wareejiyey xilka ee dukumiintiyaasha iyo mashaariicda faylasha waaweyn oo madaxweynuhu ka hadloo dhan waan la wareegay waa dabcan waa un tartiib ayaan dibdib wada akhrin doonaa wada fiirin doonaa wixii macluumaad ahoo aan fahmi waayeyna dabcan walaalkii waa joogaa dibaan ula noqon doonaa waa weydiin doonaa laakiin eh, faylashaasoo dhan maanta waa waa ka qaaday madaxweynaha Eh, sida ciidamada amniga khaasatan waa run ciidamada eritrea jira muddo dheerna way naga maqnaayeen waana wiilasheennii waa ka shaqaynaynaa sida ugu dhaqsiya badan inay dalka u soo noqdaan oo ay dalkii dib u xorayntiisa ay qaybta weyn oo ay ku leeyihiin ay ka qaataan waa ciidan soomaaliyeed dalka soomaaliya iska leh qofna ma leheen dal kalena ma laha taasi waa halkaas in- inaha kaleo dhanna deencafintu way soo socotay haddana way socotaa wakhtiyada madaxweynuhu uu sheegay waa wakhti aad iyo aad loo rajaynayo inay ku dhammaato kuna dhammaan karto waana ka shaqaynaynaa haddii alla yidhaha inay ku dhammaato wixii dan soomaaliya oo dhan waa waxaynahay intaas kadib waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado madaxweynuhu waa mahadsan yahay Eh, waana oday soomaaliyeed waana la joogaa meel kasta uu joogo ilaahay idankiisa waana la tasha doonaa waana muxuu ahaaye iska warqabi doonaa haddii alla yidhaaho xurmad weyn oo madaxweynenimo ayuu dalkan ku leeyahay madaxweynuhu dal ha joogo dibad ha joogo inuu xoogaal dalkan u noqdo wixii qadaayaad oo waaweyn oo jirana waaye aragnimo iyo xoogogaalnimo dheer maadaama uu leeyahay waa wuxuu noqon doonaa qof lagala tashta arrimahaas haddii alla yidhaah Eh, sida uu madaxweynuhu u sheegay aniguna waa codsanaya ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto eh, inaan halkaa kas taageeradiina idin weydiisanaya kalsoonidiina buuxdaan idin weydiisanaya sidaad horeba iigu taageerteen madaxweynahana kalsoonidiisa uu iiga tegayo waa ku mahadsan yahay Eh, howlaa noo taalo howlaha waaweyn faylasha waaweyn uu madaxweynuhu ka hadlay oo dhan haddii aanay dadka soomaaliyeed u wada guntanin howl hadda qof keligiis iyo laba iyo lagu dhammaystirkeeda lagu qofku mada- mas-uulka ah wax waa bilaabi karaa ra'yi waa curin karaa waa keeni karaa laakiin ra'yigaas inuu dhaqan galo oo waxtarkiisu ay ummadda aragto waxay u baahan tahay u wada istaagidda ummadda iyo garab istaagidda madaxda dhammaan in la garab istaago madaxweynaha keliya maaha xu- dowladda oo dhan qaybaheeda iyo laamaheeda kala duwan aad iyo aad ayaan mar kale ummadda soomaaliyeed ugu mahad celinaya madaxweynaha no aadaan ugu mahad celinaya madaxweyne waa mahadsantahay allah ku dhow waa mahadsantahay
codkaas aad maqasheen waxay ahayn madaxda dalka madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta munaasabad ka dhacday madaxtooyda filla soomaaliya xilka ay kulagu kala wareegeen oo ka hadlayeen arrimaha kala duwan ee xili wareejinta ku saabsan sida arrimahaas ayaan kugu jirnaa ee dhinaca kale daahir maxamuud geele oo markaa musharaxiinta madaxweynaha ka mid ahaa hase yeeshee iskaga haray tartanka ayaa markaa ka hadlay wareejinta munaasabadda xiriirjinta maanta ka dhacday madaxtooyada villa soomaaliya isaguna baan u diray madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya madaxweynihii horena markaa ku bogaadiyay howlaha muhiimsanaa ee dalka uu soo qabtay waa kan daari geele waasna waraadiisa ka hadlaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين بلشدة صوماليا مالك سعد جوكتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maantay waa maalin taariikhi bulshada soomaaliyeed waa iyadii soo maray ee, waa- maalmihii ugu wanaagsanaa maalin ka mida waaye ee, laba madaxweyne ayaa xilkii si nabad ah ku kala wareegtay waa taariikh kale ee ummadda soomaaliyeed loo dhigayo oo ay kaga gedisan tahay meelo badan oo dunida ka mid a Ee, villa soomaaliya waan dhihi jiray waana dhahayaa waa guriga ugu qiimaha badan ee dalka soomaaliya ka dhisan Ee, guryo badan ayaa jiraan laakiin kaasa ugu qiimaha badan waxa uu qiimihiisu ka imaanayaa waa kooba waa mid la wada leeyahay waa laba waa mid la isu badbedelo dadka soomaalida ay isu badbedelaan waa saddexo waa mid lagu gaaro go-aanada ugu qiimaha badan ee taabanayo aayaha iyo ee, mu- mu- mustaqbalka ummadda soomaaliyeed Ee, waxaan rabaa inaan wax ka idhaahdo madaxweynaha ee, xilkii ka degay iyo madaxweynaha xilka soo fuulay madaxweynaha xilka ka degay waxaan leeyahay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo aan soo wada shaqaynay oo saaxiibkay ah oo madaxweynahaygii ah oo xilka ka degay waxaan leeyahay ee, waxaan kugu xasuusanaynaa wax kasta oo wanaag oo aad samaysay bulshada soomaalidana waxaan ugu baaqayaa inay madaxweynaha ku xasuusaan kuna qadariyaan wax kasta oo wanaag ah oo uu soo sameeyey oo xilligiisi dhacay waayo cinwaan isaga ayaa u ahaa wixii guulihii dhacay iyo guuldaradii dhacday intaba waxaan rabaa inaan madaxweynaha loo tiirin ee, ambaan ee, xisaab ee, taariikheed loo furin oo meesha lagu soo afmeero xilli xukunkiisii ee, lana yidhaahdo madaxweyne waad ku mahadsan tahay muddada aad soo shaqaynaysay madaxweynaha cusub waxaan leeyahay ee, xilka aad ee, dhabarka u ridato allaha kuu garab galo ee, waa lagu ee, bulshada soomaalidana waxay u han weyn tahay inaad ka dhabayn doonto ballanqaadyadaadii bulshada soomaalida waxaan farxad gelin doono markay arkaan adiga iyo saaxiibadaadii kaa horeeyey oo isgarab taagan oo munaasabado badan kasoo wada muuqdo oo nabad ah oo ka arinsanayo ee, mararka qaarkood ee, dalka iyo dadka waxa uu danta ah Ee, runtii soomaaliya ee, 1960-kii waxay caan ku ahayd iyo wixii ka dambeeyey qor isu dhiib nabad ah oo iyo isdoorasho Ee, xukunkan wareegana waa wax caafimaad soomaaliya u ah Ee, ugu dambeyn waxaan leeyahay bulshada soomaaliya waa waa kale waa taariikh kale oo idin qormayso in ee, wareejuhu si nabada uu ku wareejiyo ku wareejiyo Ee, soo la wareeguhuna uu si nabada kula wareego Ee, iyadoo walaaltinimo iyo wanaag ay jiraan Ee, jiilasha dambe iyo facayaasha dambena waxaan rajaynaa inay arrinkaas ka shidaal qaadan doonaan waa guul soomaaliyeed madaxweynaheen hore waa mahadsan yahay madaxweynaheen cusubna waa soo dhaweynaynaa bulshada soomaalida kan dambe waa inay garab istaagto kii horena ay qadariso ay xurmayso oo uu lahaado ah, maamuus iyo maqaam madaxweyne hore Ee, waxaana rajaynayaa madaxweynaha dambe inuu arrinkaasi aad iyo aad maanka uga hayo maalin guuleed baan leeyahay waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullah fariimaha wacyigelinta raadiyaha kow ma ogtahay in ku dhow nus milyan qof ay adkeys u yeesheen daawooyinka qaaxada loogu daaweeyo sanadkii lasoo dhaafay laba kun sagaal iyo toban oo keliya taas oo keentay in dunida ay weyso nus milyanka kor ku xusan daawo qaaxo kale oo lagu daaweeyo cudurka qaaxada waxa uu adkeys u yeeshay daawooyinka lagu daaweynayo taasoo halis ku ah caafimaadka bulshaweynta adduunka labo naftaada iyo tan qoyskaagaba waad ka badbaadin kartaa qaaxada marka aad si hagaagsan u qaadato daawooyinka qaaxada haddaba samee arrimahan soo socda intaadan qaadan daawada qaaxada la tasho dhakhtar takhasus u leh si uu kugu qoro daawada baaritaanka kadib ku qaado daawooyinka qaaxada wakhtigooda adigoo raacaya talada dhakhtarka ku qaado daawada muddadii loogu talagalay adigoo aan kala goynin saddex duumadu waxay leedahay halis caafimaad oo daran oo keeni karta dhimasho haddaba waxaa laga maarmaan ah in si dhammaystiran loo qaato daawooyinka duumada iyadoo la raacayo talada dhakhtarka gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban afar joogtiin la-aanta ama si qaldan u qaadashada daawooyinka cudurka h i v ga waxay keenaysaa in cudurka h i v ga la daaweyn kari waayo sidaa darteed qaado daawooyinka h i v ga iyadoo aan marnaba ha kadlagelinaynin wakhtigii loogu talagalay inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban shan waxaa waddankeena farakulul ku haya in si qaldan loo isticmaalo daawooyinka jeermis dilayaasha ah taasoo halis caafimaada ku keentay bulshaweynta soomaaliyeed haddaba aan u midowna ka hortaga si qaldan u isticmaalka daawooyinka jeermisdilayaasha ah marna ha isticmaalin daawo jeermisdila oo qof kale loo qoray kana fogow inaad qaadato daawooyinka jeermisdilayaasha ah ayadoon dhakhtar kuu qorin lix isticmaal xumida iyo badsashada qalajiyaasha antibiyootikadu waxay khatar ku tahay caafimaadkaaga gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban ogsoonow jeermis walba waxa uu leeyahay daawo u gaar ah waa inaad mar walba dhakhtar la tashataa inta aadan qaadan daawooyinka antibiyootikada fariintan waxaa kuu soo gudbisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya
waxaa jiri doona dariiqooyin badan oo aad qoyskaaga iyo bulshadaada aad uga ilaalin karto caabuqa koronafirus ee ka jira soomaaliya taa oo uu ka mid yahay tallaalka cusub ee covid sagaaliyo toban oo soo gaaray soomaaliya marka ugu horraysa waxaa tallaalka lagu bilaabayaa shaqaalaha safka hore ku jira ee ay ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadka macallimiinta booliska shaqaalaha dowladda hoose iyo shaqaalaha dekedaha iyo garoomada diyaaradaha si ay awood ugu helaan in ay sii wadaan bixinta adeegyada lagamaarmaanka ah ee ay ka mid yihiin badbaadinta bulshada ee covid sagaaliyo toban iyo adeegyada kale ee muhiimka ah dadka ka weyn da'da kontanka sana ay ku sugan meelaha khatarta badan ay ka jirto ayaa ku xigi doona in la siiyo tallaalka dadka ku sugan adduunka ayaa hadda qaadanaya tallaalka covid sagaaliyo toban waxaynu ku howlan yihiin joojinta faafidda xanuunkan waxaan ugu baaqaynaa dhammaan bulshadana soomaaliyeed inay taageeraan qaadashada tallaalka covid sagaaliyo toban laakiin ha ilaawin tallaabooyinka aad naftaada iyo qoyskaaga aad kaga ilaalin karto cudurka covid sagaaliyo toban dhaqo gacmahaaga si joogto ah xidho afxirka ugu yaraan laba mitir u jirso dadka kale haddaad xanuun isku aragtana joog gurigaaga fariintan waxaa kuu soo gudbinaysa wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashe sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirrada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyada abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida waddada maka almukarama kasoo horjeedka imigreshinka shaqaalaha suuqbacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
hanaanka iyo qurucdan hibay kugu jeclaado
yaa waaye hibo istayl anigoo habboon toob ahna way kan yaa idinku xaad aheedeen dharka ciida sanadkan innagaa istayl iyo qurux ah arkaalaya adduunyadan haddana dharki ma ila warramo uhaaya naga tag ha naga kicinina riya raynja waxaad iga kala goysay ma aduu taajiriaad aragtay mayee dharka iidda anugu quruxda badanaan sheekaysahayna aabbo hibo istayl miya maandaa yaa kuu sheega uurku baalla maad naqatay aniga haddaan iidaan liigelin hibo istayl waa iska jiifanaa si aan u nuuro una qurux badnaado waxaan rabaa habboon toob waa runtood hibo style waa dhar bilic leh waxaa qaadan kara laba ilaa toban jir sidoo kale habboon toob waa kaala iska arag waxaa qaadan kara toban ilaa labaatan jir waxa ay ka kooban yihiin saako taraaxad boorso sarwaal ookiyaale qurux badan iyo saacad cajaa'ib leh oo smart watch ah haye bal dharka hibo iyo habboon waxa aad ka heli kartaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama qaybta jumlada ee fantastic fashiono ku taalla bakaaraha ama kala xiriir eberle xal shan konton iyo shan toddobaatan iyo afar afartan
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonta postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha
waxaa soo gaaray soomaaliya tallaalka cusub ee covid sagaaliyo toban oo aan sugaynay horay waxaan u naqaanay in tallaalka looga hortegi karo xanuunnada ay ka mid yihiin dabaysha jadeecada iyo qaaxada waxaynu ognahay in tallaalladu ay joojiyaan faafidda xanuunnadaas sidoo kale tallaalka cusub ee covid sagaaliyo toban waxa uu ka hortegayaa cudurka covid sagaaliyo toban laakiin xasuusnow mar walba inaad kaalintaada qaadato si aad naftaada iyo qoyskaaga aad uga badbaadiso covid sagaaliyo toban oo fuli tillaabooyinka ka hortagga ah gacmahaaga u dhaq si wanaagsan oo joogto ah xidho afxidhka ka fogow dadka kale masaafo laba matir ah haddaad xanuun isku aragtana joog gurigaaga fariintan waxaa kuu soo gudbinaysa wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya
ogeysiisa macadka horumarinta xirfadaha iyo qiimaynta xirfadlayaasha ee loo yaqaano xere jarmal waxa uu ugu bishaareynayaa dhallinyarada jecel waxbarashada inay qaadanayaan arday cusub oo baranaysa solar system muddo lix bilood a shuruudaha ardayda looga baahan yahay waxaa ka mid a kow waa in ardayga da'diisu ay udhexaysaa sagaal iyo toban sano jir ilaa iyo afar iyo labaatan jir waa inuusan hadda dhigan wax iskuula waa inuusan rabin in uu ku biiro iskuul ama jaamacad ugu yaraan sanad hadda kadib waa inuu yahay qof akhlaaq wanaagsan dadaal badan sidoo kalena aan weligii xabsi gelin waa inuu yahay qof aad u danaynaya barashada xirfadaha uu doorto waa inuu oggol yahay in lix bilood ilaa iyo toddoba bilood oo xidhiira uu tababar qaato waa inuu keenaa damiin lagu kalsoonaan karo ardaygu waa inuusan horey uga faa'iidaysanin tababar noocan ah oo ay hay-adu bixisay waa inuu la yimaadaa warqad codsiya oo ku qoran magaca telefoonka meesha uu degan yahay iyo xirfadda solar system baahida uu u qabo fiiro gaara waxaa si gooniya loo tixgelin doonaa gabdhaha ama wiilasha baahiyada gaarka qaba ama naafada ah haddaba dhammaan dhallinyarada danaynaysa waxaa lagu wargelinayaa in ay codsiyadooda u gudbiyaan xafiiska maamulka macadka oo ku yaala kasoo horjeedka waaxda dhulbixinta iyo gaadiidka ee dowladda hoose kuna taalla isgoyska ifka xalan ee magaalada muqdisho
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
wixii dhexay barnaamijka wareega ayaan is ogaanay saaxiibayaal wagaag saaxiibayaal qaybihii dhexe barnaamijka wareega ayaan isa soo gaanay dalasan muqdisho somaliya aadna kala socotaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magacaabay agaasimaha guud ee madaxtooyada jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaana markaas loo magacaabay xuseen sheekh maxamuud madaxweynaha ayaa markaasi jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa u magacaabay mudane xuseen sheekh maxamuud xilka agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka madaxweynaha ayaa tilmaamay in mudane xuseen sheikh uu tusaale u yahay dhowrka dhallinyarada soomaaliyeed ee dib u dhiska dowladnimada iyo dib u heshiisiinta dadka soomaaliyeed oo u hubiyey ama ku bixiyey wakhti badan madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa lagu baryey inuu u fududeeyo agaasimaha cusub ee madaxtooyada qaranka bulshada waajibaadka horyaalla waxa uuna ugu mahdeeyey agaasimihii hore ee madaxtooyada mudane maxamed cabdulaahi ciise dadaalka uu ku bixiyey sidii uu markaa xilka hayay agaasimaha madaxtooyada ee soomaaliya ee cusub ee caawa madaxweynaha uu magacaabay ayaa markaas hore usoo noqday senatarka ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya labadiina wuxuu markaa ku dhashay magaalada xudur ee gobolka bokool waxbarashada asaasiga iyo jaamacaddaba heerka koowaad wuxuu ku qaatay magaalada muqdisho waxbarashada heerka labaad ee jaamacaddana master digriin wuxuu markaa ka diyaariyey daraasaadka horumarinta halka oo haatan ku guda jiray takhasuska b h markaasi b h d ee nabad iyo arrimaha dowliga dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheikh wuxuu agaasime ku-xigeenka madaxtooyada isla caawa u magacaabay mudane xasan sheikh maxamuud wuxuu markaas u magacaabay ninka lagu magacaabo maxamed amiin sheikh cusmaan oo magacaabay xilka ku-xigeenka agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka madaxweynaha ayaana lagu bariyey agaasime ku-xigeenka guud ee agaasime ku-xigeenka cusub ee madaxweynaha in mas-uuliyadda alla u fududeeyo maxamed amiin sheikh cusmaan waxa uu markaasi aqooyaan laba shahaado ka haysta heerka labaad ee jaamacadda isagoo ku taqasay horumarinta dhaqaalaha maareynta nabadda iyo ammaanka afrika waxa uuna hore usoo noqday senatar ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo guddoomiyaha guddiga difaaca iyo amniga ee golaha aqalka sare sidoo kale waxa uu soo noqday safir ku-xigeenka safaaradda eenu ku leenahay dalka kenya waxaa kaloo caawa ayadana wararka ay tilmaamayaan in madaxweynaha markaas uu magacaabay latalihiisa amniga qaranka waxa uuna magacaabay markaas xuseen macalin shakhsiga lagu magacaabo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la taliyaha amniga qaranka wuxuu magacaabay xuseen macalin oo horey xilkan u soo qabtay xuseen macalin ayaa sanadihii u dambeeyey ama sanadihii u dambeeyey madax ka ahaa macadka daraasaadka amniga ee hilaal oo markaa uu aas-aaska markaasi ama asaaskeeda u lahaa waa markaa xilad dhanka korontada ah barnaamijka ayaan kusii soconaynaa ee markaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu la taliyiisa amniga qaranka u magacowday xuseen macalin oo horey xilkan usoo qabtay xuseen wuxuu sanadii dambe markaa madax ka ah macadka daraasaadka amniga ee hiraal oo markaa asaaskeedu lahaa waxaana markaas durbada caawa madaxtooyada villa soomaaliya ka socota qabanqaabada kaleente ee ku aadan magacaabista sidoo kale ay feel ugu jiraan siyaasiyiinta inta badan doonaysa xilka wasaaraha iyo sidoo kaleente guddoomiyaha gobolka banaadir oo iminka la sheegayo in shakhsiyaad gaar ah ay madaxweynaha ay ka codsanayaan in xilkaas ugu magacaabo maadaama waxa waxa lagu qabsan yihiin hannaanka afar dhibic shan ogo ciduu magacaabi doono wasaaraha iyo guddoomiyaha gobolka beenta hase yeeshee diyaargarowga iyo markaasi xuduxudushada arrintaas ku saabsan ayaana si weyn madaxtooyada caawa loogu dareemaya maadaama xilkaasi rasmi uu madaxweynaha maanta uu kala wareegay madaxweynihii sagaalada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo dhinaca kalena haddii aan aadno saaxiibayaal barnaamijkiina aan kusii socno qodobada aad hore usoo maqasheen xildhibaan baal ibraahim cabdi oo ka mid ahaa xildhibaanadii markaasi lagu soo doortay degmada ceelwaaq ee gobolka gedo ayaa ka hadlay madaxweynaha cusub ee soomaaliya doorashadii ka dhacday shan iyo tobanka mey ugu soo baxay xasan sheekh maxamuud isagoo marka lasoo dhaweeyey dhinaca kalena wuxuu ka hadlay arrimaha gobolka gedo u baahan dib u heshiisiin wuxuu yidhi gobolka gedo waxaa laga sameyn doonaa dib u heshiisiin dhab ah waxaana hogaamin doona buu yidhi madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe waa kan xildhibaanka oo maanta munaasabad ka dhacday muqdisho kulan madaxweynaha lagu soo dhaweynayana faahfaahin arrintaasi uu ugu bixiyey
cusub baa haddee maantana hor taalla maanta koley madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilkii uu la wareegay dowlad cusub baa dalka ka dhalatay xilalkana nin magaciisa uu ku qoran yahay ma jiree waa qori isu dhiib sida hadda aad arkayseen xildhibaan cabdicasiis shalay isagaa joogay maantana anaa joogo birrina mid kalea joogi doona madaxweynaha maanta marka xilka la wareegay waxaan leeyahay madaxweynow kii cadaalad nagu hogaamiye ilaahay ha kaa dhigo waxaa kaloon salaan u gudbinayaa labada aqal guddoonkooda sheekh aadan madoobo iyo cabdi xaashi labada mudane iyo labada aqal ay hogaaminayaan baarlamaanka koob iyo tobnaad oon aniga ka tirsanahay ayagana waxaan u gudbinayaa salaan qaaliya oo kaliya laabe inta haddaan ka gudbo aniga jubbaland baan ka soo jeedaa waxaan salaamayaa madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan mudane axmed maxamed islaan labadiisa ku-xigeen golaha wasiirada golaha xildhibaanada shacabweynaha jubbaland dhammaan waa salaamaya waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka oo kalgacal iyo hambalyo xambaarsan intaas haddaan ka gudbo hadal badan maanta halkaan uguma istaagin inaan idiin mahad celiyo ma mudni waxaad iga sheegaysaan xaqiiqa anaa cusub tabartayda marxaladda dalka uu ku jirana haddee xoogaal baanu ahay dalkana waa federaal sida xildhibaanka hadda uu sheegayo afgooya ma gaadhsiin kartid uu leeyahay baa u dhabe marka qolo walba haddee dalka waa federaal waxay ku leedahay stateka ay iyada ka tirsan tahay xuquuqdeeda ku leedahay federaalkan haddee steydyada umbaa maxaa yaheed qolo walba bareeska ay meel ka gashanayaan siday maxaan ku lahdaa wax ugu kala qabsadaan iyo siay u kala firfircoonaadaanba annaga marka waxaan ka tirsannahay jubbaland steytkaasaan ka tirsannahay ee madaxdu u yahay mudane axmed maxamed islaam gobolkii aan ka soo jeednay ee gada waa isla ognahay laba sano oo dib u dhacahaa ku dhacay waxaan si gaara marka u xusaya oo aan u sii salaamaya odayaasha dhaqanka ee gobolka gada siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka geda saraakiisha gobolka geda ka soo jeeda ciidamada ururada bulshada ee kala duwan ayagana si gaar aan u salaamayaa waxaana idiin soo gudbinayaa salaan hambalyo iyo kalgacal leh waxaana idin leeyahay qalad ku noolo in la noqdo ma fiicno qabri ninka loo qodaa la geliyaa ninkaan ma gala gedo waxay ka tirsan tahay jubbaland kama tirsana maxaan ku ihahdaa koonfur galbeed kama tirsana dowladda federaalkee mustaqbalkeediina dib u dhacaa ku dhacay dadka sababta u eh waxaan leeyahay ama heer qaran ha noqdeena ama heer gobol ha noqdeena waxaan idin leeyahay waranka intaad dhulka dhigtaan dib u heshiisiin baan gelaynaa oo uu madax u yahay madaxweynaha jubbaland iyo ku-xigeenadiisa iyo xubnaha ka soo jeeda gobolkaas hadday maxaan ku ihahdaa tahay dowladda xubnaha dowladda federaalka ee xildhibaanada iyo xubnaha aqalka sare intaba waxaan heegan u nahay inaan ka qayb qaadano dib u heshiisiintaas waxaan idin leeyahay waan idinka codsanayaa haddii ilaahay idmo qof kasta waajibaadka ka saaran iyo meesha kaga aadan inuu dib u heshiistaan ka qayb galo ka qayb qaato wixii naga tagay oo naga xumaaday inaan dib u xallinno soomaaliyana waxaan ugu baaqayaa xoogaha xasarad badan baa baryaa waayadan dambe dalka ka jirtay madaxweyne maxamed baalgish xasan sheekh maxamuud mudane maxamed xasan sheekh maxamuud ugu baaqayaa naftiisa dalka inuu dib heshiisiin ugu baaqo waxa xasarada oo la soo maray in la iska hilmaamo soomaaliyana waxaan leeyahay soomaaliyay midnimo kama maaranteeda midnimo soomaaliyay midow baan leeyahay soomaaliyay midow kama maaranteeda midnimo qabiilka sada oo aan ka soo jeedna iyo beesha aan ka dhashay oo korsigaan hor maanta laysku wareejinaya waxaan leeyahay kama maarantaana midnimo aniga waxaan idinka ballan qaadayaa inaan naftaydii dhiiggayga idiin huro waa idinka ballan qaadayaa dalka iyo maslaxadda aad leedihiin inaan ka soko bixinna waa idinka ballan qaadayaa haddaan wax qaban waayo kursigii shalay meeshaan ka soo qaada aan ku soo celinaya dheef uma soo doonan aniga halkan inaan magac ka taga intaasaan u iyo haddaan ku guulaysan waayo waxaan idin leeyahay warwux waa socodsiin waayo waatana waa idin hoosta allaa wiilii dhaama u geeyay intaasna waa hortiinaan ka ballan qaadaya waana idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookkeen oo ah facebook com hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xaquuqdooda qofnimo iyo middooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn kartaa inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisal marxalad cusub
qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka wareegayaan isa soo gaarnay saaxiibayaal dalsan ayadna kala socotaan xildhibaanada golaha wakiilada somalilan ayaa maanta fadhiga dhexdiisa waxaa markaas ay isku qabteen halkaas oo markaa buuq iyo foodo ay kala latay kadib markii go-aano qaar ay isku qabteen xildhibaanada qaarkood ayaana si isku gacan qaaday fadhiga dhexdiisa haddaba sababta ka dambeysay isku gacan qaadkaas iyo waxyaabaha salka ku hayo murankaas oo kala dhexgalay mudanayaasha golaha wakiilada somalilan waxaa warbixinta hargeysa kasoo diray axmed maxamuud dool
fadhigii maanta ee mudanayaasha golaha wakiilada somalilan oo uu shir guddoominayay guddoomiyaha golahaasi cabdirasaaq khaliif axmed ayaa waxaa la hor keenay golaha xubnaha guddida furista urur siyaasadeedada oo uu dhowaan madaxweyne biixi magacaabay waxaana markii uu xogayaha guud ee golahaasi akhriyey siifiyada iyo sidoo kale magacyada guddidaasi mar keliya jawiga goluhu isku beddelay sida tan gacanka hadalkaasi dhex maray xildhibaanada oo ay sababtay xaaladda siyaasadeed ee ka taagan dalka oo ah muranka ka taagan furista ururada siyaasadda kadib guddoomiyaha golaha wakiilada cabdirasaaq khaliif axmed ayaa isku dayey inuu dejiyo xaaladdaasi isagoo ugu dambayntiina dejiye codna geliyey xubnaha guddidaasi iyadoo saddex ka mida guddidaasi la reebay halka afar ka midana ay noqdeen xubnaha guddida maxamed cilmi waxaa ku codeeyey koob iyo afartan sagaal iyo toban baa diray lix baa ka aamusay guddoomiyuhuna ma codayn markaa waxaa fadhiyay toddoba iyo lixdan maxamuud ismaaciil xasan koob iyo afartan baa u codeeyey sagaal iyo toban baa diiday lix baa ogolaa lix baa ka aamusay maxamuud ismaaciil xasan bene labaiyo afartan baa ogolaaday afar iyo toban baa diiday toban baa ka aamusay aadan geedi qayaal labaiyo afartan baa ogolaaday lix iyo toban baa diiday sagaal baa ka aamusay cabdulla ibraahim maxamed labaiyo afartan baa ogolaaday afar iyo toban baa ka diiday toban baa ka aamusay maxamuud axmed obsiye koob iyo afartan baa ogo- ogolaaday koob iyo labaatan baa diiday afar baa ka aamusay muxidiin yuusuf ibraahim saddex iyo afartan baa ogolaaday shan iyo toban baa diiday sideed baa ka aamusay mukhtaar cabdi jacbac koob iyo afartan baa ogolaaday laba iyo toban baa diiday afar iyo toban baa ka aamusay qofkaasi waa- wuxuu xaq u leeyahay haddii sharci siiyo wuu xaq leeyahay laakiin aniga codkii waxaan ka qaaday inuu diiday madaxweyne biixa ayaa la filayaa inuu soo magacaabo saddex xubnood oo kale oo bedela saddexdaa xubnood ee la reebay axmed maxamuud dool dalsan t v hargeysa yahan caawa waa barnaamijka wareega halkaasi uu ku gaa qartan dhegeystaha barnaamijkan keisantaa ku kulmi doona sidaasi nabadgelyo